معلم عيده مسلم كل عيده عليك ذا إلهي مرقات وقدسي iyadoo maanta dunida muslimka looga dabaaldegayo munaasabadda iidul adxa ayaa sidoo kale deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa si weyn looga xusayaa maalintan ku weyn shucuubta muslimka ah meel kastoo ay joogaan gobolada baay bakool shabeellaha hoose oo ku abtirsada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga maamuusayaa munaasabadda ciidda waxaana ay dadweynuhu subaxnimadii hore ee saakay labada rakac ee salaada ay ku oogeen masaajida kala duwan ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo intaa kadib dadku ay isku marxabeynayeen oo ay isdhahayeen kulla caam wa antum bikhayr iyo ciid wanaagsan caruurta ayaa maanta oo kale si weyn u muujinaya farxadda iyo rayraynta munaasabadan ciidul adxa waxaana la arkayaa iyagoo hadba dhinac u gooshaya wadooyinka waaweyn ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ay qayb ka qaadanayaan caruurtaasi fantasiyaha lagu maamuusayo maalintan iyada ah qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isugu jira heer gobol iyo heer degmo ayaa hambalyo iyo bogaadin u diraya dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaana kuwa ku nool deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ay u rajeeyeen in sanadkan kiisa kale uu eeba ku gaarsiiyo nabad iyo baraare dhalinyaro aad u badan ayaa usoo dalxiis tagaya deegaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sida degmada afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana dhalinyaradaasi ay ka imanayaan magaalada muqdisho waxaana degmada afgooye ay u soo aadayaan sidii ay ugu soo dalxiisi lahaayeen beeraha ku yaala degmada afgooye oo ay sawiro ugu soo geli lahaayeen waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo markana aan idinku wareejiyo waryaha idaacadda kulmiye ee dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf abuubakar ibraahim waa mahadsantahay siciid rays cali maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa si weyn looga ciiday dhammaan deegaanada maamulka hirshabeelle dhammaan magaalooyinka ay ka kooban yihiin gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ku abtirsada hirshabeelle ayaa shacabka ku nool waxaa si weyn ay ugu damaashaadayaan maalinta koowaad ee ciidul adxa iyagoo hambalyo iyo bogaadin hawada isu marinaya mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ahna sihayaha xilka madaxweynaha mudane cali guudlaawe xuseen wasiirro ka tirsan hirshabeelle xildhibaanno gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiin kale ayaa salaada ciidda la dukaday boqolaal shacabka magaalada jowhar ah waxaana hambalyo ay u direen shacabka hirshabeelle meel walba oo ay ku nool yihiin dhammaan waddooyinka magaalada jowhar waxaa buux dhaafiyey dhallinyaro carruur ciroole kuwaas oo farxadda la qaybsanaya walaalahooda muslimiinta ah meel walba oo ay joogaan maalin ciid ah yowmulfarax ay tahay marka waxaan jeclaan lahaa in hal shicir oo gaaban oo aad u macaan aan qaado kuni intaskun walitanwiini arbacu axkaamin fakutabini nahaq muslimiinta dhammaan waan salaamayaa meelay joogaan waxaan leeyahay muslimiinta khayr ku iida dhammaan muslimiinta meelay joogaanba aad baan u salaamayaa weliba waxaan leeyahay dadka muslimkaa alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan baan ku iidnay si farxad leh baan ku iidnay nabad baan ku iidnay barwaaqi bashbash baanu ku iidnay dhinaca kale suldaan maxamed rashiid oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isagoo ku hadlaya afka duubabka gobolka shabeellaha dhexe waxuu hambalyo u diray dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba oo ay joogaan maanta waxaan ku dukanay gobolka shabeellaha dhexe ilaahayaana waafajiyey ciid wanaagsan ayaa ka dhacday muslimiinta waa faraxsan yihiin meel walba ay joogaan marka ilaahay waxaan ka baryaynay ciiddaa ciiddeeda cumri iyo cibaada suuba inuu ilaahina siiyo isku soo wada duub dhammaan deegaanada wata magaca maamulka hirshabeelle ayaa si weyn looga ciiday maanta iyadoo ay tahay maalintii koowaad ee ciidul adxa markana aan idinku wareejiyo waryaha idaacadda kulmiye uga soo warrama galmudug liibaan cajiib oo ka warramaya sida looga ciiday halkaas iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horeysay ee ciidul adxa islamarkaana dunida islaamka si weyn looga ciidayo ayaa haddana deegaanada galmudug waxaa maanta u tahay maalin farxadeed kadib markii saaka ay isugu soo baxeen barxadaha lagu tugto ciidda halkaasi oo salaada ciidda ay ku ogeen waxaana kala soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmuduga dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa saaki waxaa si weyn looga dareemayaa munaasabada ciidda iyadoona bulshada ay si weyn isugu marxabeeniyaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa bulshada ugu hambaliyeysay munaasabada ciidda iyadoona ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada galmuduga inay la shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale diinle xaafa sidoo kale madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka galmuduga ayaa ugu baaqday shacabka ku nool deegaanada galmudug inay caawiyaan dadka soo barakacay ee soo gaaray deegaanada dowlad goboleedka galmudug islamarkaana kasoo hayaamay deegaanada xilligan ay ka jiraan abaaraha xoogan ee saameynta ku yeeshay dadka iyo dunyada qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanada galmudug oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan munaasabada ciidul adxa islamarkaana waxay sheegeen in maanta ay tahay maalin farxadeed maadaama ay sheegeen inay muslimiinta iscaalamka ay maanta aada u wada faraxsan yihiin haddaba sida loogu ciiday deegaanada dowlad goboleedka puntland waxaa noo faahfaahin doonaa wariyehena cumar maxamed sooman oo ku sugan magaalada garowe iyadoo labadii cishe ee ugu dambeeyey uu jiray diyaargarow xoogan oo ku aadan dabaaldega munaasabada ciidul adxa haddana maanta meelo badan oo kamid a deegaanada puntland waxaa si isku mid a looga tukanaya labada ragcadood ee salaada ciida magaalada garowe xarunta puntland oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta puntland waxaa xilligan ku tukanaya mas-uuliyiinta dowladda ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynaha puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami iyadoona xarunta daroonka kubadda cagta miro awaare ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan saddexda gole ee dowladda magaalada galkaiyo qardho iyo boosaaso iyana waxay ka mid yihiin magaalooyinka puntland halkaasoo si weyn looga dareemayo damaashaadka dabaaldega munaasabada ciidda oo inta badan mas-uuliyiinta dowladda ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami ayaa ka hadlay munaasabada ciidda oo mas-uuliyiinta dowladda ay ku tukadeen gudaha garoonka kubadda cagta ee magaalada garowe waxaana uu hambalyada munaasabada ciidda uu u diray shacabka reer puntland meel kasta oo daafaha ay ku joogaan qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe oo soo gaaray xarunta idaacadda kulmiye waxay dhankooda hambalyada munaasabada ciidda ay u direen dhammaan ehelkooda meel kasta oo dunida ay ka joogaan inkastoo diyaargarowga munaasabada ciidda uu soo socday haddana maanta oo ay tahay maalnimo jimcaha waxay noqonaysaa maalintii koowaad ee dabaaldega munaasabada ciidda markana waxaan idinku wareejinayaa wariyaheena elyaas cabdi cali oo ku sugan magaalada hargeysa bal inuu faahfaahin ka bixiyo qaabka maanta deegaanada somalilan looga tukaday الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
deegaanada somalilan waxaa maanta si rasmiya looga tukaday salaada ciidul adxada oo maanta oo dhan dunida islaamka laga tukanaya islamarkaana ummadda muslimka ay ciidayso salaada ciidda magaalada hargeysa waxaa kula tukaday madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan ismaaciil ibraahim saylici sidoo kale waxaa salaada la tukaday dadka barasaabada gobolada maayiirada iyo weliba salaadiinta deegaanada somalilan salaadii subax markii ay gaadhay kadib ayaa waxaa masaajidada iyo goobaha lagu tukanayay salaada ee garoonada magaalada hargeysa iyo deegaanada kale ee somalilan laga bilaabay takbiirta ciidda dadweynaha ayaa isugu soo baxay iyagoo faraxsan oo qurux badan goobaha lagu tukado salaada ciidda sida garoonada waaweyn masaajidada waaweyn iyo goobaha suuqyada inta badan ciyaalka oo aan maalmahan usoo bixi jirin dariiqyada waaweyn ee magaalooyinka ayaa ka qayb galaya salaadaasi iyadoo magaalada hargeysana ammaankeeda la adkeeyey maalmihii u dambeeyey ilyaas cabdi cali raadiyo kulmiya hargeysa